xaggee ku laayeen dadkan dadka waxay ku laayeen buula mareeray ku laayeen buula mareer dab safara oo xabar usoo socday ahaayeen buula mareeray ku laayeen waa meeqa qof dadka aad sheegtay in la dilay dadka sa- dadka saaka la dilay waa afar qofood waay afar qofood waayo ma garatay
maxay tahay sababta amisom ay u dishay dadkan
dadka amisom sababtay u dishay sababaan annaga garanayna maahan amisom welihan dadka shacabka saasay u leynaysay maxaan ku idhahdaaye qof kastoo aragta saasay u dishay shacaba
waa gartay marka dadkan ma baabuur ayay saanahayn muqdishoy u soo socdeen mise een, buulomareer ayay ku s- baabuur mina mina bajeeray wateen safaray ahaayeen mina bajeeray wateen jidkaa loo galay dadkii waa la soo dejiyey dhulkaa la keenay waa la laayay indhihiyaa laga bixiyey sisiraxaa loo dilay gaarigiina waa waa waa xabadaa lagu shaandheeyo waxa qabaa male
ay hadda magaalada maxaa ka socda marka
magaalada ummadda waa kacsan tahay mudaharaad waaye meel furan male dadka la dili waa dad birmajeerka ah ummadda ilaah iyo dhahankaa waa doodiyihiin dadka safar maaha dadka deegaanka waaye dadka deegaanka waaye deegaanka buulmare dadkii ku dhashay waaye deganaa waaye ayayaa ku jirta ayayaa ku jirto waxa la dila ayayaa ku jirto sideetan iyo shan jira afarta qof laba ragay ahaayeen laba dumar ay ahaayeen ma og tihiin sababta amisom dadkan ay u dishay marka haddii aad tihiin dadkii deegaanka sababta amisom ee dadkan uleysay waxaa weeye waa waa waa soomaali hasuuq waaye annaga saasaan u naqaa sabab kale male dadkaa dad wax galabsaday maahan dad shacaba waaye waxaa waaye waa markii afaraad waa markii shanaad oo buuro mareer dadkaan oo kale shaqeeyay. waxay sababsadeen male waxaa weeye amisom way soo baxaysaa toddoba saac intay soo baxaysaa dadka way leynaysaa xataa hadday qof socoto wayso magaalada gudaha jeesa ay ka tagtay dhagax ku tuurayaan yaa hore qofka markuu yidhaa oo albaabka furan xabay nab ku siinayaan waayahay maamulka een, mas-uuliyiintii deegaanka ma la xiriirteen oo arrintan ma u sheegteen waan u sheegnay saraakiisha ciidamada maamulka national guddoomiyaha degmada waan u sheegnay waxaa kaloo u sheegnay taliyaasha ciidanka waan u sheegnay xeerada adna waa tagnay militariga waa tusnay maydkaiyo kulli maamulka wadoobyaha